bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku hastaysan tahay shan iyo tobanka bisha maaj sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanada maamulka puntland ayaa waxay ku waramayaan xalay ilaa iyo maanta inay soconayaan howlgallo ay wadaan ciidamada badda maamulka puntland oo kaashanaya kuwa nato iyadoona baadigoob lagu jiro markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha gobolka bari gaar ahaan caluula wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada isbahaysanaya ay wadaan qorshe ay kusoo furanayaan markab la sheegay inay afduubteen burcadbadeed soomaali ah oo fadhigooda uu yahay caluula qaar ka mid a burcadbadeedda ayaa ku andacoonaya in maraakiib loo ogolaaday qaarkood inay kaga kalluumaystaan si sharci daraaha xeebaha deegaanada maamulka puntland iyo kuwa si qasab ah iyagu ku kalluumaysanaya ay dhibaato kala kulmeen taasina ay soo dadejisay in ay ka aargutaan maraakiibta sida qaldan kaga kalluumaysata xeebahooda waxayna sheegeen in dhibaato badan ay horey ugala kulmeen maraakiibtan sida qaldan kaga kalluumaysanaysa xeebaha maamulkaasi qaar ka mid ah dhallinyarada markab ka saaran oo warbaahinta la hadasha ayaa waxa ay sheegeen in tani ay ku kaliftay ka gadaal markii ay u adkaysan waayeen tacadiyada kala duwan ee lagu hayo doomihii ay ku kalluumaysanayeen iyo sidoo kale dhibaatooyin ay kala kulmeen shabaakado ay dhigteen qaybo ka mid a xeebaha kuwaasoo si sharci darro ah ama si qaldan ay u jarayaan maraakiibta maraya goobo ku dhowdhow xeebaha sida ay sheegayaan dhallinyarada qaarkood
kalluunkii waaweynaa aanu ku kalluumaysan jirnay intaanu iska daynaba waxa markii dambe waxaa loo saaray baalinda goor la yidhaahdo oo laga shaqeeyo shirkada ay guraan waa garanaysaa waxaa la dhigtaa ilaa dhowr iyo toban mayl dhowr iyo tobankii mayl baan ku baxsan weynay waxaana lagu soo yaaciyay ilaa maraakiib kortaleeyo gaaraya intii ay dhammayd maalin walba badayada waa la guranayaa oo maraakiib baa lagu soo daayey oo iraani baa lagu soo daayey oo waxa weeye naftii allaleed baa naloo keenay intii ay ka guratay in laba jibaalkeeda baalkaa dushiisaanu ka dhalaalinaynaa baalkaa dushiisaanu ka dhalaalinaynaa isagaana u haysanaa iyo wixii kaloo aanu qabanno waana naga go-an tahay waana naga go-an tahay naf allaleed baanu taaganahay wadankii waa la shaqaysanaya anagu adigooba ilaa ilibul aan ka shaqaysanaa ilibul waa dama garati kalluun badda waa ka weyni jiriif laa leeyay kalluunkii kalluunada wallaahi bilaa loo talada arag jiriif laa leeyay kalluun wada ma garati iyo kalluun bareedba qalbku xataa tusiye ma garati waa hadda hadda taagan ilibul baa ka shaqaysanaya ilibulkii labaatan meel soddon meel baa aadeen soddon meel leh maraakiibtii wallaahi bilaa jira kaargo waa maraya kaargo axesho leh ma garati laakiin inima dabcaa ah maanta hal baa laga geliya hal markab oo lagu soo xeray xeeraha gurdifo lagu soo xeray qiimaya biri iyo saa dambe inta baxaysa xisaab ma lama garatay kooxaha la dagaalama burcadbadeeda soomaalida ayaa hore u sheegay inay hoos u dhacday shantii sane ee lasoo dhaafay falalkii burcadbadeed ee ka jiray xeebaha soomaaliya inkastoo arrintan haatan la sheegayo inay soo dadejisay ka gadaal dhibaatooyin badan oo la sheegay inay kala kulmeen kooxaha iyagu ka kalluumaysta xeebaha qaybo ka mid a soomaaliya maraakiib si sharci darra ah ku kalluumaysta kuwaasi oo jaraya shabaakadihii ay lahaayeen sidoo kalena burburinaya sixiimada ay ku kalluumaysanayeen dhallinta soomaaliyeed ee ayagu ku nool goobaha xeebaha ah maamulka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduudna waxa uu sheegay in ay ka dalbanayaan ciidamada amisom inaysan ka qayb qaadan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee looga saaraya qaybo ka mida deegaanada degmadaasi hoostaga oo ay go-doomiyeen ururka al-shabaab kal hore iyadoo degmada xaalad aada u liidata oo dhanka nolosha haatan ay ka taagan tahay sida maamulka uu sheegayo gudoomiyaha degmada ceelbuur ee dowladda soomaaliya nuura xasan gutaale ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamada amisom aysan ka qayb qaadan doonin howlgalka ka dhanka al-shabaab ee looga xureynaya deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur waxa uu sheegay in sababta ay tahay in ciidamada amisom aysan u damqanaynin bulshada soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku dhaqan mar waliba oo ay ka qayb qaadanayaan howlgal ka dhan al-shabaabna ay dhibaatooyin iyo tacadiyo hor leh gaarsiinayaan dad soomaaliyeed sida uu ka dhawaajiyey waxauna sheegay sidoo kale ama ka hadlay xaalada abaaraha ee ka jira degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxa uuna sidoo kale eedeeyey maamulka gurmadka abaaraha ee galmudug oo aan weli gaarsiinin lacagihii horey ay usoo gaarsiisay guddiga abaaraha qaran ee soomaaliya kaasi oo maamul goboleed walba la gaarsiiyey boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah
hadda gurmad degdega oo xagga xoraynta ah in lala siiyo oo sida wax loogu qabto dadka loo gaari karo ciidamada soo go-doon kama saaraan magaal kamana shaqeeyaan waxay u baahan tahay ciidan dawladda soomaaliya ay u baahan tahay marka ciidama amisom go-doonna kama qaadaan hadda iskudayigaasina lama jiro laakiin haddii xataa iskudayigaasi uu dhaco ayaasan jirin sabab ay uga qaadi karaan waayo dadku ma aaminayo in ciidan amisom loo socdaa oo maaragtay ay wax ka qabtaan maba aaminayaba iyaguna dadkii ma aaminsano oo tallaabadii ay qaadaanba maaragtay shan afar ay dileen shacaba marka waxaas waxaan dalacan ku bixinaa inaysanba badaqdhaqaaqin oo aysan dad shacaba soo dilin oo dhibaatada jirta isa korrin waa hadda ka hor annagu waxba kuma aan kama aanaan helin waxyaaba badanaa jiray waxay ku qoran tahay inaysan xuquuq lahayn bay ku qoran tahay meeshaas iyo kuwa lajaarkaa midna wax xuquuqa kama helin hadda ugu dambaysay oo lacagii maamul goboleedyada la siinayay xaggaas waxba kama gaarin mar aan wax ka weydiiyey guddigii abaaraha arrintaas gacanta ku hayeen waxay ugu yidhaahdeen maya maya lacagta oo arbuur iyo galaareeri labadaas lacagtoodii annagaa hayno oo maarata cidaa cid loo dhiibaa ma jirtaa la yidhi oo qola xildhibaano galmuduga iyo dad kaloo mas-uuliin kaloo maaragtay dawladda federaalka ah iyo arrimahaasay u rakaataysan tahay oo caqabadaysantay ugu yidhaahdeen halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka dhawaajiyey inay dhammaatay xilligii boobka iyo dhaca loo geysanayay hantida shacabka soomaaliyeed haatan iyo wixii ka dambeeyana ay jiri doonto isla xisaabtan dhab ah oo ka bilaabanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre waxa uu sheegay in looga baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay la xisaabtanto madaxdeeda si ay madaxdu ula xisaabtanto qeybaha kale ee dowladda taasina ay keeni doonto hanaan shaqo oo hufan eexna aan lahayn ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa tilmaamay in dhibaatada soomaaliya haatan haysata laga bixi doono haddii shacabka uu noqdo mid isku duuban dhinacna looga soo jeesto wax waliba oo ka hor imaanaya deganaan iyo sidoo kale nabadda soomaaliya waxa uuna ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in laysku kalsoonaado kan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nalaga bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtano waxaa naga go-an waan ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo aan u dhaqi karna aan u dhaqo sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnana aan ka heshiino sidii aan uga bixi lahayn waktigii xoolaha wadanka la dhacaayo way dhammaatay waktigii laysku xadgudbaayo way dhammaatay waktigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay waktigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtan waxaan idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idiin sheegno si daacad ahna aan wadankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin kara dhibaatada wadankan laakiin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw lagu bilaawdo waxaan idiin ballan qaadayaa markaad qoraxda fadhiisataan inaan idinla fadhiisan markaad faraxdaan inaan idinla faraxan markaad murugootaan inaan idinla murugoon wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkana u baahan yahanna inaan idin dhegaysan qalbiga adkaysta ilaahay dhibkuu naga saari doonaa haddii ilaahay ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay dadka sida qasabka ah ku haysto dhulalka aysan lahayn in si deg deg ah ay ugu wareejiyaan dadkii lahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ka hadlayay shir dib u heshiisiin ah oo ay soo agaasimeen guddiga dib u heshiisiinta heerka qaran oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka ayaa tilmaamay in looga baahan yahay guddiga inay ka shaqeeyaan sidii ummadda soomaaliyeed loo dhexdhexaadin lahaa sidoo kalena loo kala sii lahaa waxyaabaha ay kala haystaan dib u heshiisiin rasmi ahna loo dhexdhigi lahaa iyadoo dhinac kale dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in la tayeeyo guddiga sidoo kale lala xoojiyo loona helo dhaqaalo uu ku tago goobaha colaada baan ay ka taagan tahay guddiga tilmaamay inay ka dambanayaan dowladda cusub ee hogaaminaya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in si dhaqsada ah ugu howlgala arrinta ku aadan tayeynta guddiga iyo sidoo kale sidii loogu heli lahaa miisaaniyad ay ku dhaqaajiyaan howlaha dib u heshiisiinta qaranka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur aamiin tan iyo intaan dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo